kulanti wacanna dhegaystayaal kuna soo dhowaada wararkeenii qiimaha xooluhu seyladaha ay naga soo gaadheen haddaan ku bilowno seylada degmada afgooye geela qalinka ayaa heerkiisa koobaad la kala siisanaya soddon milyan iyo afar boqol oo kun heerka labaadna waa toddoba iyo labaatan milyan heerka saddexaadna waa sagaal iyo toban milyan geela dhaqaalka ah seylada afgooye waa lix iyo toban milyan iyo shan boqol heerka labaadna waa shan iyo toban milyan heerka saddexaadna waa saddex iyo toban milyan iyo saddex boqol oo kun loodu qalinka ahi waa shan milyan iyo lix boqol oo kun heerka labaadna waa afar milyan heerka saddexaadna waa saddex milyan looda dhaqaalkaahina waa lix milyan iyo afar boqol oo kun heerka labaadna waa afar milyan iyo saddex boqol heerka saddexaadna waa saddex milyan looda dibidda la dhoofinayo waa sagaal iyo toban milyan heerka labaadna waa shan iyo toban milyan iyo afar boqol iyo konton kun heerka saddexaadna waa saddex iyo toban milyan isla seylada degmada afgooye ayaan ku guda jiraaye ariga qalinka heerkiisa koobaad waa saddex milyan afar boqol iyo konton kun heerka labaadna waa laba milyan iyo toddoba boqol oo kun heerka saddexaadna waa laba milyan boqol iyo konton kun ariga dhaqaalkaahi waa saddex milyan iyo laba boqol oo kun heerka labaadna waa laba milyan afar boqol iyo konton kun heerka saddexaadna waa milyan iyo shan boqol oo kun idaha ayaa iyana la kala siisanaya saddex milyan iyo laba boqol oo kun heerka labaadna waa laba milyan iyo lix boqol oo kun heerka saddexaadna waa milyan iyo sagaal boqol idaha qalinka heerkeeda koobaad waa saddex milyan heerka labaadna waa laba milyan iyo afar boqol oo kun heerka saddexaadna waa hal milyan iyo siddeed boqol oo kun haddaan aadno dhinacaas iyo degmada luuq oo gobolka geda ah ayaa geela dhoofka heerkiisa koobaad lakala siisanaya shan iyo labaatan milyan heerka labaadna waa saddex iyo labaatan milyan heerka saddexaadna waa labaatan milyan geela dhaqaalkaahi waa sagaal iyo toban milyan heerka labaadna waa toddoba iyo toban milyan heerka saddexaadna waa shan iyo toban milyan geela qalinka heerkiisa koobaad waa shan iyo toban milyan heerka labaadna waa laba iyo toban milyan heerka saddexaadna waa toban milyan ariga dhoofka ah saylada degmada luuq waa laba milyan laba boqol iyo konton kun heerka labaadna waa laba milyan heerka saddexaadna waa milyan shan boqol iyo afartan kun ariga qaliinkaahina waa hal milyan iyo konton kun heerka labaadna waa sagaal boqol iyo toddobaatan iyo shan kun heerka saddexaadna waa lix boqol iyo konton kun ariga dhaqaalka heerkiisa koobaad waa milyan boqol iyo konton kun heerka labaadna waa sagaal boqol iyo toddobaatan kun heerka saddexaadna waa toddoba boqol iyo konton kun isla seylada degmada luuq idaha dhaqaalka ahi waa milyan lix boqol iyo konton kun heerka labaadna waa milyan iyo saddex boqol iyo konton kun heerka saddexaadna waa milyan boqol iyo toddobaatan iyo shan kun looda dhoofka ahina waa sagaal milyan heerka labaadna waa sideed milyan heerka saddexaadna waa toddoba milyan looda dhaqaalka ahina seylada luuq maanta waxay ka maraysaa lix milyan heerka labaadna waa afar milyan heerka saddexaadna waa saddex milyan looda qaliinkahina seylada degmada luuq waxay ka maraysaa afar milyan heerka labaadna waa saddex milyan iyo laba boqol oo kun heerka saddexaadna waa laba milyan iyo toddoba boqol iyo konton iyo shan kun guud ahaana wararka qiimaha xooluhu seyladaha ay naga soo gaadheen maanta waa naga intaas